xadiidka sideed iyo labaatanaad ee baabka salaantu islaamka ka mid weeye waa kitaabkii iimaanka can cabdillaahi bni camru ana rajulan sa'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama ayu lislaami khayr cabdillaahi bni camru ilaahay raalliha ka ahaaday isaga iyo aabihiibe waxaa laga wariyey in nin uu weydiiyey rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam islaamnimada maxaa ugu khayr badan qaala tutcimu atacaam wuxuu dhahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam cuntada oo aada quudiso dadka masaakiinta ah wa taqra'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrif iyo inaad salaamto ciddii aada garato iyo ciddii aanad garaninba